bismi illaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu waa duhur jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka bisha afraad sannada labada kun lix iyo tobanka qodobada wararka reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya oo idinhajana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa sheegay in xukuumadda ay ku dadaalayso sidii doorashada sannadkan lagu wado inay ka qabsoonto dalka ay ugu dhici lahayd wakhtigii loo qorsheeyey isagoo sidoo kale sheegay in hannaanka doorasho ee lagu heshiiyey la horgeyn doono baarlamaanka soomaaliya hay-adaha amniga ee dalka ayaa maanta sheegay inay gacanta ku dhigeen gaari ay ku rarnaayeen walxo walxaha qaraxa waa walxaha qaraxyada laga sameeyo iyo hub kale kaas oo sida la sheegay lala damacsanaa goobaha ay ku badan yihiin shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada muqdisho ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa midowda afrika ee amisom ayaa maanta si buuxda uula wareegay deegaanka galcad oo ka tirsan gobolka galgaduud kaas oo in dhowaana ay ka arriminayeen maleeshiyada argagixisada ee ugus webiga shabeelle ayaa lagu soo waramayaa inuu ku fatahay tuulooyin ka tirsan gobolka shabeellada dhexe iyadoo deegaanada webiga ku fatahay ay ka mid yihiin tuulooyinka tugaarey maandheere iyo kuwo kale rabaab lagu diirsaday ayaa ka da'ay deegaanno ka tirsan gobolka hiiraan oo ay ka jirtay biilo'aan daran iyo maxkamadda sare ee dalka koonfur afrika oo go'aamisay eedeemo musuq maasuq oo loo haystay madaxweynaha dalkaasi
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda fmk ee dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
jimco wanaagsan mar kale warka duhurna waxaa idiin akhrinaya duhurnimada anigoo ah maxamed cali cumar juba waxaana soo saaray cali cabdiraxmaan cali biiki ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa sheegay in xukuumadda ay ku dadaalayso sidii doorashada sannadkan lagu wado inay ka qabsoonto dalka ay ugu dhici lahayd wakhtigii loo qorsheeyey isagoo sidoo kale sheegay in ay hannaanka doorasho ee lagu heshiiyey la horgeyn doono baarlamaanka soomaaliya ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaake oo ka hadlayay arrimahana waxa uu yidhi
deegaanadii halagu noqdo ummadda soomaliya laga kala qaato taladaas dalka waqti la geliyey oo taladii lasoo keenay dadku qole waa qaybsanay dadna waxay aaminsanaayeen in yani qabiilkii wax lagu wado dadna in deegaan wax lagu sameeyo annaga markaan dhinaca ka fiirinay oo se waxa aan kala dooranayno ma ahayn kan annaga nala fiican wixii markaas suurto galay ee aan keeni karin wax khalkhal siyaasadeed ama khalkhal amni ah dalku keenay ayaa horta dooranay waxaa markaas la galanay markii madashii madasashiga dadka uu kukala qaysaday dowlad dhexe ayaa goaan qaadatay in aqalka hoosena lagu wado qabiil laakiin uu noqdo mid kii hore laba dadkan ay laba dadkan ka duwan oo lasoo dooranay kan horena la dagaameeyey oo masiro silka aan dowlgooda arrintaasaan qaadanay adigu waxaa oo la socotay puntland ayaa arrintaas horeas kabiyadiiday laakiin markii aan tagay aan runtii mana shaqoonay waan musaafo garanay in meel loo gudbi kara hadda waqtiga xaadirka
hadda halayaashu ayaa dowlad baarlamaanku ay tahay inad baarlamaanka ka sheegi doonto si aad u geyso barnaamijka doorashooyinka oo loo ansixiyo maxaad marka hadda baarlamaanka horgeynaya waa wax looga doonaa wixii adigu markii horta lagu heshiiyey iyo si halka loo hirgelinayo oo waxaa lagu heshiiyey sidoo kale in odayaasha boqol iyo toddobiyo shantii oday ay noqdaan deyska wixii dhintay iyo waxa kaleeto adigu ama daradi lasoo darageliyo ama lasoo wakiishay iyo waxa khaldan in la soco in markaasna odayaashaas ay soo xulaan kursigii konta qofood ee dooranaysa xildhibaanka soo socda
arrinta ku saabsan oo kaleeto doorashada qaabka u dhacaysa ma moodaa dadka qaarna ay gelinayaan in tiro intaan la eegay ay qofka xildhibaanka ay soo dooranaysa kale inay idinku noqon doonto shaqo aada u fog ama saas badan qaadanaysa
waxay la tahay dalkan sidaa socotay waa afar sano kadib waxaa loo socdaa hal qalaacod markooda afar sano waxaa iyadoo intaad ka baqatood wixii xaalad ka duwan circumstanceska maanta aan ku jirno oo meesheeda qadarinteedana waa la siinaya haddii la yidhaahdo laakiin kullaba kunta markaas waxaa loo gatay nolosha dadka fadhiyo dhan inay tahay number markaas macquul ah oo runtii maanta aanan aadna u badnayn yareydna runtii kala saari kara markaana gaadsiin kara adigu doorasho أنا لها هذا قاعد قريتنا أنا هي من الحاح
waayahay dadka qaar waxa ay iga soo jeedinayaan in go-aanadii ugu dambeeyey ee nolosha ka soo baxay oo kale qaarkood ay ka waafaqsanayn dastuurka dalka qaarna idin waqti
qofkii ogeyd haya dastuurku wuxuu qoray hal qof qaaco in in lagu dhaqmo waxa hadda annaga aan sidanoo dhan waa wixii markaas suuradda la helay sharci ahaan iyo siyaasa ahaan iyo amni ahaanba marka waxyaabaha hadda anaga aan ku shaqaadayno waxa weye waa package loogu talagalay labada kun iyo lixdanka keliya in loogu jiro marka waxaanoo dhan waxa weye balo sa usuda dusku wuxuu leeyahay hal hal cod dad lagu soo dhaqaa barnaamijka aan badinaya sida waa suuro wey marka teemkaan dhamaanaya labada kun iyo lixdanka dalka sid looga saari lahaa ayaa halka laska keenay oo package siyaasadeed waa heshiis siyaasadeed
ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaake ayuu ahaa oo sheegay in xukuumadda soomaaliya ay ku dadaalayso sidii doorashada sanadkan lagu wado inay ka qabsoonto dalka ay u dhici lahayd wakhtigii loo qorsheeyey xilli uu maanta marti ku ahaa barnaamijka kulanka toddobaadka ee ka baxa raadiyaha iyo telefishinka qaranka hay-adaha amniga ee dalka ayaa maanta sheegay inay gacanta ku dhigeen gaari ay ku rarnaayeen walxo qaraxyada laga sameeyo iyo hub kale kaas oo ay la damacsanaayeen maleeshiyada naflacaariga al-shabaab in ay ku bartilmaamaystaan goobaha dadka shacabka ay iskugu yimaadaan ee ku yaalla magaalada muqdisho afhayeenka wasaaradda amniga gudaha cabdishukri macalin ayaa nooga waramay
ciidamadu waxay qabteen baabuur baabuurkaas oo ah nooca isbaashiyada loo yaqaano baabuurkaasi waxaa lagu qabtay baabuurkaasi waxaa saarnaa laba nin oo qolyaha ak forty sevenka ku hubaysnaa iyo waxaa u saarnaa timir iyo dawooyin iyo waxyaabo qarxo oo kaleeto waxaana gacanta ku dhigay oo qabtay ciidamada booliska iyo nabad sugidda wax dhibaato ah oo gaaray shacabkiina ma ay jiraan gacanta ayaa lagu soo dhigay baabuurkaasi waayahay qorshaha lagu qabtay ma howlgal horey loo qorsheeyey oo looga warqabay nimanka halkaa inay iman doonaan u ahaa
ha waxay ahayd warbixin soo gaadhay laamaha ammaanka oo laga oo kasoo horreysay ayaga kadib markii aanu helnay inay nimankaasi ay rabaan inay dhibaateeyaan meesha ay rabeen ay ku socdeenna xogtooda way kasoo horreysay kadib intaysan dhibaatadii iyo dhibkii ay rabeen aysan gaarsiinin shacabkii iyo ummaddii soomaaliyeed ayaa la qabtay
qorshaha hoteelka ay ka damacsanaayeen ma noo faahfaahin kartaa sida aad xogta ku hesheen ka horreysay ayaga
kolley nimankaasi waxay rabeen inay dhibaateeyaan ummadda soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed ku dhibaateeyaan dadkaasi meesha ku sugan ay ku dhibaateeyaan ayay rabeen shartoodina ilaahay waa uu soo qabtay wuxuuna ku badbaadiyey shacabka soomaaliyeed gacanta maxaan ku dhahay laamaha ammaanka ee booliiska iyo nabad sugidda
waayahay qorshooyinka bal ka waran lagu adkeynayay guud ahaan magaalada caasimadda ah ee falalka argagixisada toddobaadyadan sida isdabajooga looga hortegayo sida amniga ciidamadu isaga kaashanayaan iyo xogaha la helayo ma waxaa jira xogo shacabka ka imanaya mase waa kuwa hay-adahu keliya ay isdhaafsanayaan
shacabka aad baan ugu mahad celinaynaa waanan bogaabinaynaa qaabkay oola shaqaynayaan laamaha ammaanka indhaha laamaha ammaanku waa shacabka waa xogta laamaha ammaanku waxay helaan xog waaye xogta cidda u jajaban ee heli kartana waa waa bulshada waa shacabka waaye waxaan ku bogaadinaynaa inay amniga ka wada qayb qaataan inay waxaan ku dhahay ay soo sheegaan meeshii dhibaato ay ka wadaan nimankan haddii sidan ay kusii socoto oo warbixintooda la helo cadowga mar kasta uu waxaan ku dhahay ma ma sii socon karo cadowgu hore uma sii socon karo marka waa bogaadinaynaa shacabka reer muqdisho gaar ahaan shacabka degmooyinka ee la shaqaynayo laamaha ammaanka aad baan u bogaadinaynaa waxaana leenahay waa waa waa insha allahu waa laga adkaanaya cadowgan naga hadda waxaa ka socdo meeshii waa xiran tahay baabuurkii gacanta lagu hayaa wixii saarnaa waa laga dejiyey waa laga furay qorihii iyo hubkii iyo nimankii loo qabtayna intaba gacanta waa loo haya xaaladdu hadda amni waaye shartoodii iyo iyo dhibaatadii ay rabeenna gacanta ayaa lagu dhigay haddana waxaa insha allahu aan rajaynaynaa wakti wakti dhow insha allahu inay miidiyaasha loo soo wada bandhigo oo waxaan ku dhahay loo soo bandhigo saasaan rajaynaynaa
afhayeenka wasaaradda amniga cabdishukri macalin ayuu ahaa oo ka warbixinayay heedaha amna waa heedaha amniga ee dalka oo sheegay inay maanta gacanta ku dhigan gaari ay ku ranaayeen walxaha qaraxyada laga sameeyey hub kale waxaana waraysanayay waryaheena sugaal macalin maxamuud oo istuudiyaha toddobaad ee redio muqdisho ku sugnaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa midooda afrika ee amisom ayaa maanta si buuxda waxa ay ula wareegeen deegaanka galcad oo ka tirsan gobolka galgaduud iyadoo deegaankaas in badan ay ku amar taagleynayeen maleeshiyada ururka gumaadka ummadda soomaalida ugus waa kan waryaheena sugaal macalin maxamuud oo warka inoo diyaariyey cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa amisom ayaa saaka si buuxda ula wareegay deegaanka galcad ee gobolka galgaduud kadib markii ay ka farmaroojiyeen maleeshiyaadkii shabaab ee dhibaatada ba'an ku hayay bulshaweynta ku nool deegaankaasi ciidamada oo wata gaadiidka gaashaaman ee dagaalka ayaa saaka ka soo ruqaansaday tuulada budbud oo soddon kilomitir dhinaca galbeed uga toosan deegaanka galcad iyadoo ciidamadu ay si nabadgelyo ah kula wareegeen halkaa kadib markii ay isaga baxeen maleeshiyaadkii shabaab bulshaweynta ku nool deegaanka galcad oo qaati ka taagnaa maleeshiyaadka al-shabaab ayaa si diiran u soo dhoweeyey ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa amisom ayagoo isugu hambalyeynaya neecawda gobonnimo ee siddeed sano kadib ay heleen saaka ciidamada ayaa baaritaana ka bilaabay xaafadaha ay ka kooban tahay galcad ayagoo dhinaca kalena fariisimo ka samaystay duleedyada magaaladaasi waxaana kusii raad joogaan farxadka maleeshiyaadkii al-shabaab ee muddada halkaa joogay sugaal macalin maxamuud telefishinka qaranka soomaaliya magaalada muqdisho
webiga shabeelle ayaa lagu soo waramayaa inuu ku fatahay tuulooyin ka tirsan gobolka shabeellada dhexe iyadoo deegaanada uu webiga uu ku fatahay ay ka mid tahay tuulooyinka tugaarey maandheer iyo kuwa kale haddaba waxaa arrimaha wariyaheena cabdishakuur cali axmed oo ku sugan joor wuxuu ka waraystay guddoomiyaha deegaanka tugaarey
cali dinkay aad baa umahadsan tahay sidaas sheegtaba deegaano kamida gobolka hiiraan oo madinkiina soo dhaafay biila-aan xoogan iyo ay ku jireen iyo iyo kaleelo aad u badan ayaa roobabkii ama raxmadii iyo dadka rasmi ah ay u bilaabatay deegaanadaasna markii aan kaaga hadlo waxaa kamida magaalada galabweyn iyo ku dhawaad soddon deegaan oo hoos yimaada oo ay si rasmi roobab ugu deeen oo ay dadkii duniyada intaba ay ku deersadeen dhinaca kaleeto degmooyinka masadaan iyo degmada maxaad oo kamida degmooyinka gobolka hiiraan ayaa sidoo kale roobka si wanaagsan ay ugu deeyeen oo dadkii duniyadana ay ku deersadeen inkastoo roobabka aysan wax khasaaraa geysinin haddana bulshadu waa kuwo ka mahadcelinaya raxmadda wade ee ka cirartay deegaanadooda waxayna sheegeen in qaarkood biyari aada u xoogan oo haysatay in ay biyuhu u galeen goobaha biyaha biyaha isku soo rarayaan sida waraha oo kaleeto oo ay xoolaha iyo dadkaba biyaha ay ka cabaan marka roobabku waa kuwo aada u ballaaran oo webi shabeelle dhinaciisa dhex mara bartamaha galabweyneha iyo deegaano kale kamida gobolka hiiraanka biyo aada u fara badan oo oo ayaga
xaali maxamed xaaji waxaad iga warantaa halka aad ku sugan tahay iyo bal siday wax uga jiraan
tuulada tuugaariyaan ku suganahay gadoomiyeeda ahay waxaan ahanta ku sheegaa khasaare oo aada u balaaran ay webiga fatahaad anahisa
marka webigu intee ka fatahay
waxaad ka fatahaada meel tuugaarey iyo daar dheer u dhexeysa oo silaaxa tuugaarey ah
waayahay marka ilaa hadda maxaa khasaaraha
khasaaraha wax lasoo koobi karo ma ah xoole waa ku baxeen deeq dalagii maanta la saliyo dhan sisantii wixii la salsali bocor bocorkii iyo sisanta qaar waa la siibi qaar iido abaaleesan qaarna siibnayn wixii oo dhan biyaa mareen waa gartay
marka khasaare oo aad iyo aad u balaarana meeshaas ka dhacay hadda waxaa u baahannahay qolada warbaahinta waa wixii heede waxii maamul eh in dowladda federaalka waxaas inay gacanay qabtaan boqod haddii noola shiri karo noola shiro haddii boqodii la shiri waayne dadkii tuuliyaalkaa meeshaan jooga oo fatahaadaas ay saamaynayso waxaa loo baahanyaa inaa tuuliyaalkii luu celiyo oo intaas intii heede intii warbaahin intii maamul eh intii dawle eh intii walaalahayna soomaali eh inaa gargaar degdeg eh waxaad naaga suubyana jahanahay
waagaag guddoomiyaha deegaanka tugaarey oo ka tirsan gobolka shabeellada dhexe ayuu ahaa oo ka warbixinayay fatahaadda uu sameeyey webiga shabeelle ee maraa qaybo ka tirsan gobolka shabeellada dhexe waxaana wareysanayn- wareysanayay gud- waryaheena cabdishakuur cali axmed oo ku sugan jawaar war haddana soo gaarayna waxa uu sheegayaa in soddon qof ay ku dhaawacantay tiro kalena ay ku dhimatay kadib markii uu ku soo dumay masjid ku yaala deegaanka karisbaaley dadka uu ku soo dumay masjidka ayaa ahaa dad dayactir ka waday masjidka haddaba waryaheena cumar caaqil oo ku sugan istuudiyaha toddobaad ee radio muqdisho ayaa waxa uu wareystay maxamed xaashi oo ah imaamka masaajidka saakii mar meesha shub ayaa laga bilaabay shaqaale aad u fara badan ayaa la geliyey magara haye kadib maxaa dhacay waxaa dhacay kadibna maaragtay meeshii in ay maaragtay soo dento oo maaragtay ayadoo dadkii ay saaran yihiin dadna ay hoos uga jiraan dadna ay kor ka saaran yihiin meeshii shubka kusoo dumo haye maxaa khasaaraha oo ka dhashay dhimasho iyo dhaawac saaruhu waxaa waaye wuxuu leeyahay hadda waa soddon qof ayaa ku- aan ka qaadnay dhaawaca meesha magarasa qaarna halis ay yihiin oo isbitaallada aan geynay haye wax dhimashaa
dhimasho dhimashada wax soo saari kara male dad baa ka dhex meesha shahaadanayo gudaheeda oo qaylinaya oo shubki oo ku jiro de awoodaan ku bixinana waa lacnaa magarasa waa garta marka dadka ay waxyeeladaas soo gaartay oo dhimashada dhaawac isugu jira ma dadka masaajidka ku sugnaabaa mase waa dadkii ee dayactiraya masaajidka oo hawsha ka wada waa dadkii hawsha ka wada masaajidka masaajidka ayaantaanba laguma tukan laguma tukanaynin dhismaha ka socday waa dadkii masaajidka hawsha ka waday ee shaqada maaragtay ka hayay ma garatid magaca masaajidka iyo meesha uu ku yaalo maynoo sheegi kartaa masaajidku wuxuu ku yaalaa xaafadda roobda ay ma garatay ee garas baaley haye magaciis
masaajidku waxaa la yidhaha masjid uraxma masjid uraxma ma garatay haye
marka xaafadda uu ku yaalana waa xaafadda waxaa la yidhaha roobdaay roobdaay waa garta ilaa iyo hadda wax gurmad ah oo aad hesheen ma jirtaa ma jirto walaal waxna had dartan ayaa maaragtay ciidamada soo gaaray meesha laakiin weli wax ilaa iyo hadda gurmud aan helna ma jiraan ma garatay ciidamada idin soo gaaray maxay yihiin ciidamo dhar boolis oo wato waayo dhar boolis oo wato ayaa meesha hadda yimid laakiin weli waxba maysan ayagana kule waa meelgeedan waxba meesha qaba ma garat
waxaad degeysanaysaan warkii duurame ee radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya maxkamadda sare ee dalka koonfur afrika ayaa go'aamisay eedeemo musuq maasuq oo loo haystay madaxweynaha dalkaasi dambi oo musuq maasuq ah ayaa lagu soo eedeeyey madaxweynaha madaxweyne zuma dacwadan oo hadda lasoo cusboonaysiiyey islamarkaana ay soo oogeen xisbiga mucaaradka dimuqraadiga alliance ayaa horey loo ahkiyey sanadkii labada kun iyo sagaalkii markaas oo ay soo farageliyeen dacwadda rag miisaan weyn ku leh siyaasadda dalkaasi master zuma ayaa had iyo jeer beeneeya eedeymaha loo soo jeediyo oo ay ku jirto heshiis dhanka hubka ah oo ay ku kacaysay balaayiin doolar warkii duhurnimada radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya aad ka dhegeysaneyseen duhurnimada waa naga intaa waxay taariikhdu ku beegnaa sagaal iyo labaatanka bisha afraad sanada labada kun lix iyo tobanka ciddii warka uu see- sheego dabcan dib waxay kaga heli kartaa fadhigana internetka ee radio muqdisho doodnet dhegeysiga la jaaqaadka warkana waad ku mahadsantihiin